subax wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsoon qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxa maamulka hirshabelle cali guudlaabo oo xililkii ka qaaday wasiiro ka tirsan maamulka hirshabelle madaxweynaha booliiska soomaaliya oo magaalada hadisaaba ugu qaybgelaya shirweyne maanta ka furmaya magaaladaasi ugu horreysa degmada waalaweyn oo maanta looga fadhiistay imtixaanka shahaadiga iyo dugsiyada sare ee dalka ra-iisul wasaaraha magacaaban ee soomaaliya oo bilaabay la kulanka xildhibaanada golaha shacabka si ay u siiyaan codka kalsoonida madaxtooyada soomaaliya oo muddo dheer kadib wariyaasha si toos ah shir jaraab u qabatay xarunta dhexdeeda la weydiiyeysana su-aalo la xiriira ciidamadii eritariya ku maqnaa madaxweynaha yukrain oo booqasho kiisa ku tegay jidda hore ee dagaalka waxyeelo aad u daran oo ka jira dalalka yurub qaarkood oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo xada taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha lixaad ee juun laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen ayaa xililkii ka qaaday wasiiro ka tirsan maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen ayaa xililkii ka qaaday wasiiro ka tirsan maamulka hirshabelle kadib wareegta kasoo baxda xafiiska habeennimadii xalay ahayd madaxweynaha ayaa xililkii ka qaaday wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha yaxya ismaaciil maxamed iyo wasiirka wasaaradda dastuurka qadar xasan maxamed kuwaas oo loo jeeday eedeen ah sida loogu ama eedeen sida lagu cadeeyey wareegtada kasoo baxday xafiiska madaxweynaha hirshabelle madaxweynaha ayaana labada wasiir ku eedeeyey xeelgudasha la-aan shaqadii loo igmaday inay markaasi laga maarmaan tahay in xelalka laga qaado wasiiradii wasaaradaha ganacsiga iyo dastuurka ee dowlad goboleedka hirshabelle xeerkan uu soo saaray madaxweyne cali guudlaabe ayaa dhaqangalaya markii uu saxiixo madaxweynaha waa uuna saxiixay inkastoo uusan madaxweynuhu magacaabin wasiiradii bedel lahaa kuwa shaqada laga eejay madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen ayaa la fahamsan yahay wasiirada ah oo xil ka qaaday qaarkood la sheegay inaysan dalka joogin ay horeba ay xililka ugu tageen ee dalalka markaasi yurub inteeda kale ay galeen waxaana markaasi baraha bulshada si weyn loogu arkeeyey qaarkoodna markaasi iskusoo duubaya aaladaha kala duwana ay dadka sid weyn u isticmaalaan oo markaas siyaabooyin kala duwanna saacadihii lasoo dhaafay loo hadalhayay labadaas wasiir midkood oo markaa baraha bulshada social mediaha mid kamid a dadka sid weyn u isticmaalaan markaa isku soo duubay muuqaal gaaban ah sigoona markaa soo dul saaray uuna markaa xaaladdu ay u tahay mid aada u degan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xujaar iyo wafdii saraakiil uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada adis ababa ee dalka etoobiya halkaas uu kaga qaybgalayo shirweyne maanta halkaa ka furmaya taliya xujaar iyo wafdigiisa ayaa caasimada adis ababa uga qaybgalaya shirweynaha booliiska adduunka interbol qeybta bartamaha iyo bariga africa oo maanta oo axada ka furmaya magaaladaasi adis ababa shirka waxaa ka qaybgelaya taliyayaasha waa taliyayaal ciidan iyo xubno kale oo mas-uuliyin ah oo ka socda dalalka adduunka waxaana inta uu shirka socda looga hadli doonaa shaqooyinka muhiimka ee booliiska qabtaan iyo arrimaha la xiriira baarista dembiyada taliyaha ciidanka booliiska dowladda federaalka jenaraal cabdi xasan maxamed xujaar ayaa khudbad ka jeedin doonaa shirweynaha booliiska adduunka ee interbol qeybta bartamaha iyo bariga africa ee maanta halkaa ka furmaya sidoo kale taliya xujaar ayaa kulan gaara la qaatay taliyaha ciidanka booliiska etoobiya master dimilig maadaama dowladda federaalka etoobiya ay la wareegeyso hogaanka east africa police ee chief organization taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar iyo wafdiga saraakiilka ah ee ku sugan magaalada adis ababa ee dalka etoobiya ee ka qaybgelaya shirkan markaasi taliyayaasha adduunka ee interboolka iyo bariga ee bartamaha ayaa kusoo aadaya xilli markaas dalalka qaaradda africa ee taliyayaashooda si awoon kala duwan ay howlgallo ay ugu sameeyaan dalalka ay markaas ay taliyayaasha ay ka yihiin oo ku saabsan xogaha isdhaafsiga mas-uuliyiinta dowladaha markaasi dariska ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya al wasaaraha magacaaban ee dowladda federaalka xamse cabdi barre ayaa magaalada muqdisho waxa uu ka bilaabay kulamada kala duwan uula qaadanayo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waa uu markaa uu ka doonaya in ay siyaan codka kalsoonida maadaama dhowaan la magacaabay lana filayo in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu horgeeyo mudanayaasha isagoo markaas weydiisan doona codka kalsoonida in ay siyaan raiisul wasaaraha magacaaban si uu markaas u guto ama u dhammaystiro waajawaadkiisa shaqo ee loo xunsaaray isagoona wax weyn waxa ugu weyn ee laga filaya tahay soo dhisida golaha wasiiro muqdisho ayuu xalay kulan kula qaatay xildhibaano kasoo jeeda deegaanada hirshabelle oo uu markaa kamid yahay wasiirka wariye amniga maxamed abuukar sow ducaalo iyo cusmaan maxamed cabdi daalo oo markaasi xildhibaanada golaha shacabka kamid ah iyo xildhibaano kale wasaaraha magacaaban ayaana sidoo kale kulmo gaar la qaatay dhowaan guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyagoona markaasi ka codsaday inay siyaan codka kalsooniya in markaasi loo shaqeyn buuxda dhinacyadu ay la yeeshaan ra-iisul wasaaraha magacaaban waxaa la filayaa in toddobaadyada soo socda markaas ra-isul wasaaraha magacaaban ee soomaaliya in la horgeeyo golaha shacabka baarlamaanka si markaas codka kalsoonida ay u siiyaan xildhibaanada golaha shacabka iyadoo shalay guud ahaanba dalka in ka badan soddon iyo shan kun oo ardaya markaasi u fariisan imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka ayaa dhanka kale degmada waliweyn markii ugu horeysay waxaa looga fariistay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare warbixin arrintaas ku saabsan ibraahim maxamed mayow ayaa gobolka shabeellaha hoos ka soo diray
markii ugu horraysay degmada wallaweyn ayaa maanta looga fadhiistay imtixaamka shahaadiga ah ee dugsiga sare ardayda degmadan ayaa imtixaamka marka hore u soo aadi jiray degmada afgooye oo lixdan kilomitir u jirta degmada wallaweyn in ardayda wallaweyn maanta degmadooda ay ku galaan imtixaamka waxaa ka soo shaqeeyey maamulka degmada wallaweyn ugu horreeyo guddoomiye gacma dheere guddoomiyaha degmada guddoomiyaha waxbarashada gobolka xildhibaan siciid axmed cali iyo wasaaradda waxbarashada waxaana maanta si rasmi ah looga daafuray xarunta dhexe ee dugsi sare wallaweyn waxaana daafuray kusimaha guddoomiyaha degmada wallaweyn ahna guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo horumarinta degmadan maxamed xaaji mukhtaar gacma dheere oo uu garab socday guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha degmadan cabduqani maxamed xasan ugu horreyn waxaa goobta warbaahinta kula hadlay guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada wallaweyn cabduqani maxamed xasan iyo kormeeraha waxbarashada
in imtixaanka gudihiina ah bishaanka oo loo dhabar adeegay sida laydinku yili idinkana waxaan rabnaa inaad degmadiina u yeesaan oo kaalinta koowaad labaa saddexaad ilaa iyo tobanka intaad yacni gaari kartaan aada gaartiin oo dadaal aad muujisiin aad tilmaantaan degmada waliba inay ka duwan tahay degmooyinka kale soomaaliya ahaan ama koonfur galbeed harsanahay waan u mahadcelinayaa macallimiinta supervisorka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaa kaloo rabaa inoo dhammaan mas-uuliyiinta kale ee kaalinta ka qaadatay in ardayda maanta halkan magaca ardayga waxa u koowaad aad qorayso haddii aad magacaada qorin hadi maxaaba lagu saxayaaba dad waxaad arkaysaa jawaabahooday sax yihiin laakiin magac dhamay noqon ruu lama rabayso qorin sidaas ayaa maarata ay maadoodeeda ku waayeen maxaa yeelay markuu arkay imtixaanka ayuu ku marqaamay magacii waa halmaamay ruulla marka waa halmaamay wax ka qof ka ficnaana ma laha sidaas ay tahay ziira ayuu keenay marka wax si aad horta waxaan u yeelato horta bal magacaada ka bilow kow kadibna waxaad ku xojinaysaa dugsigii aad dhigan jirtay dugsigii aad dhigan jirtay sida hadda lii sheegay saddex dugsi ayaad ka kala timaadeen dugsigeeda ayaad qoraysaa kadib waxaad ku xojinaysaa xarunta xarunta idinkugu qoran way khaldan tahay xarunta alfaaruuq ma aha ee afgooye afgooye aad ku geli jirteen waa khaldan tahay xarunta wallaweyn baad ku qoraysaa xarunta cusub midda ruul marka kugu qoran ha ku khaldamina waxaan rabaa inaad ku qortaan xaruntan cusub ee la dhaho wallaweyn soo inta wallaweyn maaha dugsigan
maxamed xaaji mukhtaar gacma dheere kusimaha guddoomiyaha degmada wallaweyn ahna guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo horumarinta magaaladan ayaa ardayda maanta imtixaamka u fadhiisanaysa u rajeeyey natiijo wanaagsan isagoona u mahad celiyey cid walba oo kala shaqaysa in ardayda maanta degmadooda imtixaamka ku galaan
markan alxamdulilah ilaahay maxadisloo guuleysteen waxay keentay in wax kasta oo ummaddan horumarkeeda laga soo shaqeeyo hadday ahaan lahayd isboortiskii waxbarashadii oo maanta u taagannahay oo taariikhi ah maanta dhowr iyo soddon sano kadib in degmada Walweyn imtixaankii fasalka afaraad ee dugsiga sare ee lagu qabto isla gudaha Walweyn dhexdeeda marka iyo meel kasto in isbitaaladii laga shaqeeyo howlihii kale bulshada la qabto marka intaas waxaa iga tahay maanta aadan u faraxsanahay farxaddayda lama soo koobi karo sidaas darteed waxaa laga yaabaa inaan hadaladii kuwii horay lahaana aan maxay yidhahdaan gadaal mariyo kuwii gadaal lahaana aan soo hormariyo marka waxaan rabaa farxadda iga badan maanta in laygu qaato ardayda iyo dhammaan inta dhegaysanayso ama ay daawan doonto midda kale waxaan rabaa inaan la dardaarmo ardayda imtixaanka gelaysa ardayda imtixaanka gelaysa imtixaan waa iska imtixaan mar kasta dhibaatadiisa iyo murugtiisa u wataa carabtu waxay dhahdaa imtixaan mashaqa walow ogta ismaka oo qof walibana uu dadaalo uu maanta uu kaalinta koowaad degmada soomaaliya uu galo toobteenkana horeyna waa kusoo galeen degmada walweyn haddana waxaan rajaynaynaa in tobanka dhan ee walweyn ay kasoo jeedi doonaan hadduu ilaa raali ka noqdo ugu dambeyn waxaan rabaa inaan aan idhaahdo ardayda oo maanta dhowr iyo kontonka arday oo imtixaanka walweyn ku fadhiisanaysa in sha allahu tacaala ka maamul ahaan maamulka degmada walweyn ahaan waxaan rabnaa in haddii ardaydu subaxa oo imtixaanka guud ahaan dowladda iyo daaradda ay qaadayso ardaydu ardaygaas raali ka noqdo waxaan weyn ilaa iyo iskuul dowladduna way u talagasay arday ugu saraysa waa ogyahay
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose
warbaahinta madax bannaan ah oo muddo kadib ayaa ahaa su-aalo toos ah xarunta madaxtooyada waxa ay ku dhex weydiiyeen hafayeenka madaxtooyada soomaaliya oo shir jaraa'id shir halkaas oo qabtay isagoona arrimo kala duwan laga weydiiyey arrimaha dagaaladii dhacay ee baxdo iyo sidoo kaleenta ciidamadii loo qaada dalka eritrea isagoona sheegay in dalka dib lagu soo celin doono ciidamadaas ugu dhaqsiyaha badan maryan adan xuseen ayaa ka warramaysa
afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaar oo shir jaraa-id ku qabtay madaxtooyada ayaa waxa uu kaga warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay muddadii koobnayd oo xilka hayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa muddadii u dhexaysay koob iyo soddonkii mey ilaa saddexdii juun ee labadii kun iyo labaiyo labaatanka madaxweynaha dowladda federaalka oo mudnaan siinaya qodobada aasaaska u ah xasilooni siyaasadeed iyo soomaali heshiis ah uu safarro ku tegay deegaanada koonfur galbeed iyo galmudug si uu ugu kuurgalo xaaladaha nololeed ee bulsho gaar ahaan kuwa ay abaaruhu saameeyeen madaxweynaha dowladda federaalka oo hirgelinaya halkudhigiisa ahaa soomaali heshiis ah ayaa shir laba maalmood socday isugu yeeray golaha wadatashiga qaran si loo amba qaado arrimaha hortabinta u leh una baahan wadaxaajood siyaasadeed si loo abuuro kalsooni wadatashi iyo nabadeyn bulsho shirka oo ku dhammaaday isfahan iyo isku soo dhowaansho ayaa wuxuu waxaa ka soo baxay warmurtiyeedkii aan idinla wadaagay labaiyo tobankii juun madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa kala hadlay xoojinta taageerada muhiimka ah oo ay siiyaan soomaaliya gaar ahaan xaaladda bili-aadanimo ee ka dhalatay abaaraha dalka ka jira waxa uuna ka codsaday beesha caalamka inay doorkooda ka qaataan samata bixinta dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan inta aan arrinta arrimaha dibadda ku jirno markii caleemasaarku dhacay madaxdii faraha badnayd ee kala duwaneyd ee dalka timid waxaa dhacay shirar doceedyo iyo shirar gaargaar ah oo bilateraal ah oo madaxweynuhu la yeeshay madaxdii timid waxaa isna dhacay maadaama madaxdii igad badankeedu ay halkan joogeen in shirkii igad isaguna uu halkan madaxweynaha iyo madaxdii kale uga furmay shan iyo tobankii bishan juun labadii kun iyo labaiyo labaatanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud oo si waafaqsan qodobka sagaashanaad ee dastuurka kumeel gaarka ah ugu magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xas xamse cabdi barre ayaa ka codsaday xildhibaanada baarlamaanka inay si deg deg ah u ansixiyaan dhanka kale afhayeenka ayaa jaanis u siiyey wariyaasha in ay weydiiyaan su-aalaha maankooda ka guuxaya si islamarkaas u helaan jawaabo ku filan su-aalaha oo ahaa kuwo aada u fara badan ayaa waxaa ka mid ahaa su-aalihii ay wariyaashu weydiiyeen afhayeenka arrintii dhowaan ka dhacday kenya ee la xiriirtay safiirka soomaaliya u fadhiya kenya ee tarsan waxaa kaloo wariyaashu ay weydiiyeen afhayeenka duqeymaha ay dowladda kenya ku hayso qaar ka mid ah gobolka gado iyo waxa dowladda uga qorsheysan sidoo kale wariyaasha ayaa waxaa ka mid ahaa su-aalihii ay weydiiyeen afhayeenka la dagaalanka al-shabaab iyo waxa dowladda uga qorsheysan iyo sidoo kale wariyaasha soomaaliyeed gaar ahaan tiifiyada madaxa bannaan ama warbaahinta madaxa bannaan sida ay u heli lahayd xogo dhammaystiran oo la xiriira madaxtooyada tallaabada ku hawan isagaa ka qaaday oo ahayd inuu shirki ka baxay tallaabada labaad oo aan malaynayo inaad ka warhayso oo ay ahayd intaana su-aasha ay weydiina inaad kusii xisaabtantan waxay ahayd dowladda kenya raaligelin bay ka bixisay warqadbay soo warbixin bay arrintaa ka soo saartay marka madaxweynuhu uu barakacyaasha la kulmayeyna dabcan waanu isla soconay arrinta barakacyaasha iyo dadka ku go'doonsan deegaanada shabaabka waxay qeyb ka tahay abaaraha iyo dhibaatooyinka dadka ka soo gaaraya bili-aadamnimo marka laga soo tago waxay qeyb ka tahay qorshayaasha amni ee dalka dib looga horeynayo maxaan idhahdaa meelaha ay joogaan argagixisadu shalay waad arkaysay sidii baaqii uu madaxweynuhu galmudug markuu joogay u diray ay reer baxda uga jawaabeen sida warbixintii aan akhrinayay ku jirtay annagu siyaasad ahaan waxaanu aaminsannahay xogtu dowladda inay tahay inay qeyb ka tahay hantida qaran sida aada hantida qaranka wax ugu leedahay baad xaq ugu leedahay inaad xogta dowladda iyo meelaha ay wax marayaan u ogaato markaa mar dambe ma dhacayso insha allah haddii ilaahay idmo waxaanu ku dadaalaynaa inaanu joogtayno kulamada noocana waxaa nooga qorshaysan warbaahinada madaxa bannaan in warbaahin walba laba qof la siiyo cameraman iyo reporter inaanu kaar u samayno inay access helaan maalinta uu jiro war-saxaafadeedka ama hawl kale oo warbaahineed loo baahan yahay ay jirtana in labadaa qof iyagoo xarakoonaya oo sida shaqaalaha madaxtooyada oo kale fadilan inay aayar soo galaan maryan ladana xuseen dalsan t v madaxtooyada
hagaag saxibeel guud ahaana warkii subaxnimo aad kaga socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho waa naginta ciduu isaga warkeena waxay dib ugula jirtaa buugintan ku leenahay radio dalsan dot com waad ku mahadsantihin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsi ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel